dagaalo xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ka dhacay magaalada baligubadle ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan iska horimaadka ayaa dhacay maalintii shalay oo axad ahayd kadib markii jabhad hubaysan ay gudaha usoo galeen barqadii shalay magaalada baligubadley diriirta ayaa ka bilaabatay sida ay tibaaxayaan wararkaan helayno kadib markii ay maleeshiyaad hubaysan ay gudaha usoo galeen magaalada oo uu watay nin lagu magacaabo suldaan bashiir cabdi boodle kaas oo heysta ciidamo badan oo isaga ka amar qaata markii uu soo galay isaga iyo ciidankiisa waxay fooda isdareen ciidamada booliiska magaalada baligubadley diriir aan waxba la iskula harin oo u dhexaysay labada dhinac ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadka shacabka ah inta la xaqiijiyay dagaalkan waxaa ku dhintay hal ruux oo haweenaya taasoo lagu magacaabi jiray suleekho maxamed cadaani oo ka mid ahay dadweynaha ku nool magaalada baligubadle waxaana haleelay mid ka mid a rasaasta iswadaarsanayeen ciidamada booliiska iyo askarta uu watay suldaan bashiir cabdi boodley ciidamada jabhadda ah ayaa waxaa soo gaaray khasaare waxaana laga dhaawacay laba askari booliiska ayaa sheegay inaysan wax khasaare ah soo gaarin dhankooda ilaa iyo haatan ma jirto wax wara oo ka soo baxay maamulka ka dhisan magaalada baligubadle goobihii maalintii shalay lagu dagaalamay ayaa hadda ah meelo nabad ah iyagoona ciidamadii soo galay ay dib uga gurteen magaalada muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya iyadoo ay gudaha magaalada baligubadle ay isku eryanayaan askarta labada dhinac waxaana halka ka dhacday mashaqada jooga gaadiidka loo yaqaano ambalaasta ma ahan markii ugu horeysay oo magaalooyinka iyo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan ay ka dhacaan dagaalo ceenkaan ah ciidamada maamul goboleedyada oo ay ugu horeeyaan askarta dowladda federaalk ayaa ku dagaalama bulshada dhexdooda waxayna mararka qaar isku adeegsadaan qorayaasha boobayaasha ah ee sida darandooriga u dhaca sidoo kale dad badan oo shacab ah ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen